فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan aqoon-yahan sheegay madaxweynaha dowladda inuu ku takrifaday hantida ummadda wuuna cuuriyaamiyey dowladdiisa maxay tahay fariinta ka timid maraykanka ee la soo gaarsiiyey xasan sheekh taas oo ku qotonta bixitaanka ciidamada shisheeye xasan sheekh maraykanka ma ka helay dhambaaladii uu u diray ee ahaa in la hakiyo bixitaanka shisheeyaha falanqayn ayaad dhegaysan doontaan dowru diini ah oo loogu magacdaray sheekh maxamed duryadayn oo loo qabtay macalimiinta iskuullada iyo madaarista degmada ceelcadde qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaan idin haynaa waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa lix iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah qodobada hore u dhaca aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan balse waxaan ka horumarinayaa wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder xilli si aada loo hadalhaya bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya ayuu hogaamiyaha dowladda federaalka dhex maquuranaya xasrado dhanka diblomaasiyadda waxaa jiro qobgelin ay madaxda dowladda federaalka ka qaadeen soo dhawaashiyaha wakhtiga ciidamada shisheeyaha afrikaanta laga saarayo dalka soomaaliya arrinkaas oo keenay kala hadal iyo go-aan isbarbarayaacaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa dabyaaqadii bishii lasoo dhaafay qoraal u diray dowladda mareykanka isagoo u sii marsiiyey madaxweynaha kenya qoraalka xasan sheekh ayaa daarnaa codsi uu u dirayo joe baiden oo ahaa inuu wax ka qabta bixitaanka ciidamada atmis ee soo dhowaanaya iyo inuu ka taageeray xidhiidhka xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya kaas oo dowladda federaalka ku haya cadaadis dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda antonio biliken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa xalay xidhiidh la sameeyey xasan sheekh wuxuuna u sheegay inaan la aqbali karin dhammaan codsiyadii ugu soo gudbistay sidaa daraaddiidna lagu amraya inuu la shaqeeyo james suwan oo ah hergeyga cusub ee qaramadii midoobe u qaabilsan soomaaliya wuxuuna si cad ugu sheegay inaan la baajini karin bixitaanka ciidamada atmis antonio bliken ayaa xasan sheekh ku canaantay caddaymo uu bixiyey la taliyaha dhanka amniga oo ahaa in dhammaadka sanadkan ciidamada ethoobiya laga saarayo soomaaliya xasuuqyo horle ayay ciidamadii guddu ka geysteen marinka ghaza war cusub oo kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dadgaaraya lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo labaatan kale waxaana dhammaan xasuuqyadani martigeliyey manaadiq dhowra oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun afar boqol soddon iyo sagaal ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo toddoba ruux waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saynada yuhuudda qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka ee magaalada ghaza waxay warbaahinta u sheegeen in burburka guryaha lagu duqeeyey muqayimka jabbaaliya iyo sidoo kale deegaanka beet xanuun ay ka soo saareen shuhaado gaaraya boqol iyo labaatan ruux waxayna sheegeen in dhacdadan ay ka mid tahay dhacdooyinka laga diiwaan geliyo meelaha ay ka baxaan ciidamada cadowga yuhuudda ee ku sugan magaalada ghaza tani waxay imaanaysaa iyadoo ay jimcihii ciidanka yuhuudda iskaga baxeen waqooyiga marinka ghaza khasaare baaxad weyn ayaa ka dhashay kadib markii ay doonay dad saarnaayeen ku qalimatay waddanka afghanistan inta la xaqiijiyay ugu yaraan labaatan qofood oo afgaaniyiin ah ayaa ku dhintay kadib markii ay dooni kula degtay webiga mandiqada basuul ee ka tirsan degmada muhanda ee dhacda bariga waddanka afghanistan ilaa wareedyo maxaliya oo ku sugan gobolka ninkarhar ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey in labaatan qofood oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada mumhande ay ku dhinteen dooni ay saarnaayeen oo ku qalimatay biyaha webiga mandiqadaasi kooxaha gurmadka deg dega imaaradda islaamiga ayaana sheegay inay ku guulaysteen badbaadinta shan qofood oo nool waxay sidoo kale sheegeen kooxaha gurmadka deg dega in gudaha biyaha webiga ay ka soo saareen meydka ilaa iyo shan ruux halka ay baadigoobayeen muddo saacadaha shan iyo toban qofood oo meyd ah waxaa xusid mudan in dadka afgaaniyiinta ee ku dhaqan deegaanada ku teedsan webiyada kaabul iyo kunaar ay isticmaalaan dooni ay ka sameeyeen alwaax si ay ugu gudbaan dhanka kale ee webiga waxaana mararka qaar deegaanadaasi ka dhaca falal kuwaani la mid ah netanyahu oo lagu casuumay aqalka sare ee koongareeska mareykanka ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaa lagu martiqaaday inuu khudbad u jeediyo koongareeska mareykanka sida lagu xaqiijiyey qoraal ka soo baxay xafiiskiisa netanyahu ayaa noqon doona hogaamiyihii koowaadii adduunka oo markii afraad khudbad u jeediya koongareeska mowduucan ayaa wuxuu qabsaday guud ahaan warbaynada caalamka maadaama dhacdadan ay ku soo aaday xilli dunida oo dhan ay ku faaftay naceebka loo qaba netanyahu oo ka dhashay xasuuqa arxanka daran ee uu ku hayo shacabka muslimiinta ee reer khaza hogaamiye kasta oo lagu casuumo koongareeska ayaa la hadla boqol senatar iyo afar boqol soddon iyo shan xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada qof kasta oo ka mid ayana si diran usoo dhoweynayo oo hadalka hogaamiyaha dhegeysta waa markii saddexaad muddo shan iyo toban sana ah oo madaxda maamulka yuhuudda lagu casuumo inay ka hadlaan koongareeska laba casuumaad waxaa helay dhiigyacab netanyahu ruushka oo duqiyey xarumo muhiim u ah ukrein dowladda ruushka waxay maanta oo sabtiha weerar gantaalla iyo diyaaradaha aan duuliyaha leen loo adeegsaday ku qaaday xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan dalka ukrein weerarkaasi ayaana ku kalifay madaxweynaha ukrein valadimir zeleniski inuu soo saaro codsi cusub oo ku saabsan gargaar dheeriya oo difaaca hawada oo uu darkiisa ka helayo waddamada reer galbeedka ee taageeraya oo uu maraykanka uga horeeyo intii uu ruushka waday duuqiimaha waxaa dadka ukreiniyiinta ee ku sugan gobollada ay duqiimaha xooggan ka dhacayeen loo jeediyey degniina ah inay muddo saddex saacadood ay gabaad ka galaan duqiimahaasi warbaahinada iyo baraha bulshada qaarkood ayaana soo bandhigay muuqaalo muujinaya dadka oo goor haweenna u cararaya meel gabaad ah mas-uul ka tirsan maamulka kowsyastakiya ayaa sheegay in afar qofood ay ku dhaawacmeen weeraradan islamarkaana saddex xarumood ay waxyeelo ka soo gaartay gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolada ku yaala xadka ukrein ay la wadaagta poland isagoo aan bixin faahfaahin intaasi dheeri ah intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gebagabeynaynaa wararka caalamka oo ad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waxgaag markaana waa xalqada lixdan iyo saddexaad ee xubinta caafimaadka oo aalaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhuuxa xubintan waxaa soo jeediya dictor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax su-aashan waxa ay ku saabsan tahay mid ka mid a cudurrada faafa waxaad nooga warantaa waxa uu yahay cudurka jabtada astaamihiisa iyo sida looga hortegi karo waa mahadsan tahay gonorea ama jabto waa is ay sexual transmitted disease caused by nigeria gonorea waa cudur lagu kala qaado galmada ayna sababto ilma aragtida loo yaqaano nigeria gonorea siduu ku faafo cudurkan waxaa kamid a galmada uu ku faafaa waxaa kaloo uu ku faafaa hooyada cunuga xilliga ay dhalaysoo kale transplacental ama markuu kasoo baxay cunuga hooyadana wuu soo qaataa indhuhu kusoo qaataa saasuna ku galaa dhiigga cunuga calaamada waxaa loo kala saaraya calaamadihiisa kuwa ragga lagu arkayo iyo kuwo dumarka lagu arkayo raggoo kaleeto waxaa lagu arkaa kaayida oo gubta qoyaan ka socdo ibta dakarka iyo xanuuyaha oo xanuuno maamooyinka ama gabdhaha iyagana waxaa lagu arkaa kaayida oo gubta farjiga oo ka socdo qoyaan iyo miskaha oo xanuuno dhabarka oo xanuuno iyo caadadoo ka qaldanto haddii uu daaho marka cudurkan wuxuu keenayaa dhibaatooyin complicationka waxaa ka mid ah inuu hooyooyinka ku sababo iyo raggaba dhalmo la-aan hooyooyinka wuxuu ku keenaa b i d labadana wuxuu ku keeni karaa ugu dambeyn dhalmo la-aan infertility Ee, cudurkan haddaan la daaweyn marka wuxuu kusii faahfaahyo kaleeto si- xibnaha dhiig u galaa wuxuu gaaraa ugu dambeyn jointiska ama xibnuhu galaa kadibna wadnuhu u gudbaa ilaa valveska heart valves sida tricuspid bicuspid seminal valves waxaas dhuma saameyn ku yeelanaya kadibna khalkhal buu ku sameynayaa wadnaha marka cudurkan waxaa go-aan looga gaaraa marka in la sameeyo culture iyo urinalysis daaweyntiisa cudurkan waa iska sahlan tahay waa cudurka inta la arkay bakteeriyada waa cudurada ugu ugu degdegsan uguna sahlan in la daaweeyo laakiin waxay u baahan tahay nidaam maxaa kamid a labada lamaane labadaba inay isdaaweeyaan ninka hadduu xaas qabo kulli inuu wada daweeyo horeyba degdeg in laisku daaweeyo aan isku daawan intaas cudurkan haddii la sameeyo insha allahu tacaala daawadiisa waa la helayaa waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام maxay tahay fariinta ka timid maraykanka ee la soo gaarsiiyey xasan sheekh kuna qutunta bixitaanka ciidamada shisheeye xasan sheekh maraykanka ma ka helay dhambaaladii uu diray ee ahaa in la hakiyo bixitaanka shisheeyaha cabdifitax maxamed qaasim ayaa la socday oo falanqaynaya cabdifitax bismi illaahi araxmaani araxiim aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calasow faahfaahin ayaa ka soo baxaysa ee wadahadal khadka telefoonka ah oo habeenkii xalay dhex maray xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio bilken ninka lagu magacaabo wadahadalkan ayaa waxa uu yimi ee kadib markii toos loola soo xiriiray xasan waxaana uu ka dhashay ee sida xogaha lagu helayo iyo falanqeymaha ay sameynayaan warbaahinada caalamiga ah markii ee xasan sheekh maxamuud uu fariin u dhiibay madaxweynaha kenya william ruto oo u socday dalka maraykanka si markaa ee madaxweynaha dalkaasi joe biden ee loogu gudbiyo ee risaalada xasan sheekh maxamuud ee ku aadan walaaca uu ka qabo ee amniga soomaaliya gaar ahaan bixitaanka ciidamada shisheeye ee atmis madaxweynaha kenya ayaana cod dheer ee ku sheegay fariintii xasan sheekh iyo xataa aragtidiisa isaga oo xusay haddii ciidamada shisheeye ee qorshaha bixitaankooda sidiisa loo dhaqangeliyo in soomaaliya ay noqonayso sida afghanistan oo kale isla markaana ay la wareegayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab Ee sidaa darteed ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka xasan sheekh ula soo xiriiray si uu u turxaan bixiyo uu uguna soo bandhigo mowqifka ee maraykanka ee ku aadan walaaca ay qabto dowladda federaalka inkastoo ee, ajendayaal kale iyo umuuro kale uu kala hadlay waxaase la yaab leh maxamedow dowladda federaalka inay qarisay waxyaabaha laga wada hadlay keliya ee habeenkii xalay warkay soo daabacday iyo saaka waxay ku soo koobtay in eh, wadahadalkaas uu ku dhammaaday eh, si qurux badan in maraykanka uu dowladda federaalka eh, u ballan qaaday inuu garabkeeda yahay hadallo noocaasoo eh, warar guud ahaaneed ah ayaa ay soo daabaceen iyaga oo ka gaabsaday tafaasiisha xogo uu bixiyey maraykankana qariyey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka boggeeda waxa ay ku soo daabacday waxyaabihii laga wada hadlay waxyaabaha ee laga wada hadlay waxaa ka mid ah ee arinta bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee atmis arintaas ee sida aad la socotid ee horey ayaa loo qorsheeyey xasan sheekh mar kale ayuu kala hadlay laakiin waxba ee natiijo ah lalama gaarin maraykankuna waxay taageereen in qorshaha uu sidiisa ku socdo ee bixitaanka ah sidaa darteed bishan juun aakhirkeeda waxaa baxaya ee laba kun oo ka mid ah ciidamada shisheeyaha ee bisha sebtembarna waxaa bixi doona laba kun oo kale ee laba kun iyo koob iyo labaatankii ayay ahayd markii qorshahan eh, si kama dambays ah qalinka loogu duugay saddex weji ayuuna eh, ka koobnaa wejigii hore waxaa baxay shan kun laba kun oo hadeertaan bishan juun ah sidoo kale laba kun oo kale ayaa waxa ay baxayaan eh, bisha kale ee sebtember ee dhammaadkeeda Eh, sidiisa ayuuna eh, ku socdaa inkastoo xasan laga aqbalay in eh, afar kun oo hal mar bixi lahayd eh, bishan isbuucyadii lasoo dhaafay laba kun ay baxaan labada kun ee kalena ee sebtember laga dhigo marka eh, sagaal kun oo ka mid ah ciidamada shisheeye ayaa eh, ka baxaya dowladda federaalka garabkeeda kuwaasoo haystay eh, magaalooyin eh, badan oo soomaaliya ka mid ah oo u badan ee koonfurta waana midda keenaysa walaaca fara badan ee xasan sheekh uu qabo islamarkaana uu kala hadlayo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka arrintaasina wax kasoo naasacadaaday ma jiraan oo xasan sheekh wuxuu isku dayayey in eh, maraykanka uu ka iibiyo in ciidamadaasi la baajiyo maxaa yeelay maraykanka horey ayay u diraaseeyeen waxayna arkeen in ciidamadaasi kusii haynta eh, soomaaliya khasaare mooyaane wax faa'iido ah aanay eh, kasoo baxayn Eh, sidoo kale maraykanka ayaa xasan sheekh ee weydiiyey in uu la yimaado qorshe arrintan waa biyo kama dhibcaan baa loo sheegay marka qorshe la imow amisom ama atmis maxaa xigi doona xasan sheekh marka waxa uu qudareynayay een, qorshe ka fashilmay oo ahaa in een, ciidamadan eh, bixitaankooda oo xataa kuwa etoobiya ay ku jiraan eh, sida shalay xuseen macalim uu sheegay eh, inay ka baxaan eh, soomaaliya oo magaalooyin badan ay ka haystaan Eh, xasan waxa uu doonayay in lagu bedelo uganda iyo eh, kenya oo ciidamo haddaba ay ka joogaan soomaaliya oo ay buuxiyaan meelaha qaar ee shisheeyahaasi ay ka baxayaan laguna soo daro een, ciidamo ee ka socda wadanka ruwanda qolyaha qarashka bixinayana xasan waxay u sheegeen in ciidamadaasi haddii ay suura gasho ee aanay u howlgeli karin sidii hore balse ay ka caawinayaan dowladda federaalk oo keliya ilaalinta meelaha ee muhiimka ah sida ee dekada aerobortka iyo ee xarumaha ee dowladda ee oo ay ka mid yihiin madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka iyo meelaha la midka ah marka waxaa soo baxday oo iyana eh, culays ahayd oo xasan sheekh uu kala hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka in dowladaha uganda iyo kenya oo kale ay ka biyadiideen qorshahaas kenya iyo uganda eh, ma jecla ruwanda eh, khilaafaadyo ayaa kala dhexeeya midda kale eh, labada madaxweyne way kulmeen museveni iyo ruto waxaanay isla garteen in aysan suuragal ahayn inay buuxi karaan eh, meelaha ay ka baxayaan ciidamadaasi sababtoo ah iyada oo ciidamada shisheeye ay ku dhan yihiin wadanka ayaa labada wadanba ay khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dalka ceelcadde ayaad la socotaa wixii ka dhacay kulbiyo ayaad la socotaa weeraradii faraha badnaa ee gudaha kenya ka dhacay ayaad eh, ka warqabtaa kuwii kamaa-inta ahaa ee wadooyinka kenyaatiga loogu geystay waxaasi eh, dheer weerarada yugandeska ay la kulmeen janaale ayaa aada loo xasuusanayaa waxaa la xasuusanayaa weerarkii ugu dambeeyey ee bulamareer oo aada usoo jiitay indhaha ee bulshada caalamka ku nool oo dhan marka way ka biyadiideen xasan sheekh waxay u sheegeen inaysan arrintaasi suuragal ahayn qorshe kaloo macquul ah oo caqligal ahna uu la yimaado maraykankana sidii ayuu ku yiri xasan waxaa lagu yiri waa inaad la timaadaa qorshe cad oo macquul ah oo ka iibsami kara beesha caalamka marka ajendaha ay wadatay oo xasan sheekh ee lagu canaantay oo dowladda federaalka warbaahinteeda ay qarisay ee, wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykankana ay soo daabacday wuxuu yahay in xasan ee lagala hadlay etoobiyaanka iyo khilaafaadka kala dhexeeya lagu yiri waa inaad hoos u dhigtaa ee, khilaafaadka etoobiyaanka kaala dhexeeya ee, dabcan warka ee, bayaanka ee, warbaahinta loogu talagalay sidaa ayaa loo dhigay laakiin dadka arrimaha international relationka yaqaana ama xiriirka caalamiga iyo waxay sheegayaan oo ay ku fasirayaan in arrintan een, xasan sheekh ee, si culus loogala hadlay oo maadaama xasan keligiis loo tegay isaga ayaa loo muujinayaa inuu khilaafaad wado inuu etoobiyaanka dulminayo ee, inuu joojiyo hadallada uu manaabirta ka sheegayo ee, inuu eedeynta etoobiyaanka joojiyo dhulbay kusoo xadgudbeen ee, badda soomaaliya ayay qaadanayaan heshiiska muuse biixi ay la galeen waa xaaraan waa khalad waxaasoo dhan inuu xasan sheekh joojiyo marna waxaad ogaataa haddii maraykanka ee dowladda federaalku ay arrin kala hadlaan sida ee, muqadas inay tahay oo kale ayay dowladda federaalka u qaadataa sidoo kale maraykanku way ka gaabsadeen oo uma bixin waxyaabaha la isku hayo ee, etoobiyaanka ee, dulmiga ay kusoo sameeyeen soomaaliya waxyaabahaasoo dhan bayaanka laguma sheegin keliya waxay yiraahdeen xasan waxaanu kala hadalnay inuu khilaafaadkaasi hoosu dhigo ee, lamana filayo maraykanka inuu ee, soomaaliya ee, arinteeda ee, etoobiyaanka uu kala hadlo maxaa yeelay iyaga ayaaba soo bilaabay een, casrigan ee, jendai fraser iyo johnny carson iyo ee, madaxdii afrika maraykanka u qaabilsanayd mar walba waxay sheegi jireen in aysan macquul ahayn in dad yaroo soomaali ah say hadalka u dhigayeen ay bad intaas la ego baaxadaas leh ay haystaan etoobiyaanku dad badan ay ka dhigayaanna ay bad la-aan noqdaan marka ee, wadahadalkaasi khadka telefoonka ku dhex maray ee, xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo xasan sheekh waxaa ee, lagu salayn karayaa inuu ahaa mid ee, dowladda federaalka dhibaato kusoo kordhiyey oo ma jiro qodob la taaban karayo oo dowladda federaalka waxtar u leh ama waxyaabihii xasan sheekh uu dalbanayey oo markaa looga garaabay ee dowladda federaalka dhaqaala darri ayaa haysata walowla fara badan ayaa xilligan haysta maanta waxaa dalka ka dhoofay ee, sambalolshe taliyaha sirdoonka dowladda federaalka imaaraadka carabta ayuu aaday waxaa la leeyahay wuxuu imaaraadka kala soo hadlayaa ee, sidii taageeradii ay dib ugu soo celin lahaayeen sababtoo ah imaaraadku wuxuu mushaaraadka siin jiray qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ee, muddo kooban inkastoo ay iska ahayd ee, logistikada iyo saadka iyo waxyaabahaas ayuu ka caawin jiray waxaana u dambeysay markii ee, saraakiishoodii iyo taliyaashoodii ugu waaweynaa askari ka tirsan ee, guutada nafurayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku toogtay xerada generaal gordon ee magaalada muqdisho ee, iyadoo khilaaf xooganna uu ka dhex jiro dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waad mahadsantaha cabdi fatax dhanka kale aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa sheegay madaxweyne xasan sheekh in uu ku takrifalayo hantida ummadda uuna curyaamiyey dowladdiisa aqoon-yahankan ayaa sheegay muddada xasan sheekh uu xilka hayay in uu ku kacay falal kala duwan oo ka dhan ah qarannimada soomaaliya isagoo kheyraadkii dalka u gacan geliyey shisheeye damaca xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya loo doortay xasan sheekh maxamuud oo markii labaad la doortay runtii dad badan waxay ka filahayeen khibrad afartii sano ee hore inuu soo qaatay afartan sano ee dambe inuu ummadda soomaaliyeed u gudbin doono horumar la taaban karo oo loo aayo oo dadka soomaaliyeed oo dhan maaragta ay ku xasuusan doonaan nasiib darro madaxweynuhu wareeggii labaad wuxuu la yimid damac shaksi damac shaksi guryo dhisasho dhulboob iyo waddamo shisheeye inuu maaragtay hoosta ka galo isagoo hilmaamay dantii bulshada soomaaliyeed ee loo igmaday waxa ugu horreeya weerar ku qaaday inuu keenay mar koowaad ra-iisul wasaare uu ku yidhi aniga waxaan sameeyo uun ku shaqee oo waxaanan anigu kuu dirin ha qabanin oo ah yacni hay-adan oo dowladdii fuulinta ahayd ayuu curyaamiyey waa ku xadgudub sharcigii ummadda soomaaliyeed wada dhigatay iyo shaqadii dalka loo qaban lahaa oo uu si ula kacoo bareer u curyaamiyey kadib markuu yidhi saaxiib baan ahayn waan ku magacaabayaa waxaan kuu sheega mooyaane wax kale ha samaynin waxaa samee markaan ku dhaho samee waxaa ku hadal markaan ku dhaho ku hadal laakiin adigu meeshaada iyo xafiiskaaga iska fadhi waxa uu madaxweynuhu si bareera oo ula kaca u curyaamiyey baarlamaankii la dhoodhoobayey ee qabiilka lagu soo xulayey aan sida daacadda awalba lagu keenin laakiin hay-ad dowladeed ahaa oo meel madaxweynuhu markuu waddanka aad u kharibo lagu qaban kara ahayd kaa laftigeeda inuu aadan madoobe intuu gacanta ku qaatay uu ku yidhi aadanow waxaad rabto waan ku siinayaa adduunyaad rabta adigu adduunyadii anaa diyaar kuula ah waxaan rabo dadka ku qasab taa kuma ekaanin xildhibaanadii ayuu boosas iyo jagan kuu magacaabi iyo dhul baan ku siinayaa uu dhammaantood ku curyaamiyey madaxweynuhu dhaartii uu ka been sheegay dowladdii federaalka eyd oo ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradiisii oo uu curyaamiyey baarlamaankii oo uu curyaamiyey hantidii ummadda oo ku takrifalo yacni intaasoo dembi oo xiriira ayuu madaxweynuhu ku sameeyey qaranka waxaan aragnaa saasooy tahay haddana maalin walba waxaan aragnaa dad masaakiina oo dembiye yaryar galay wiil maaragtay qof dilay baa laga hadlayaa yacni ummad ninkii dilay baa taagan ummad ninkii ku xadgudbay baa taagan qarannimo khayaano qaran qofkii galay baa taagan oo ah ra-iisul wasaaraha oo ah ra-iisul baarlamaanka oo ah xasan sheekh maxamuud yacni ki- ummadda soomaaliyeed khayaano qaran baa la lahaa markii waddan burbursan oo musiibo ku jira aad u dhaarato eed khiyaanto taasaa ka badan dilka laakiin wiil masaakiino yacni wiil masaakiin yaan dhihina wiil gabar gubay oo b- naxariislaawa oo shaksi ah yaa waxaa laga soo qabanayaa cadaado waxaa lagaaga dhigayaa cadaalad maalin walba maxkamaddu waxay ka hadlaysaa wiilkii hebel baa halkan maray waxaa lagaaga dhigayaa wiilkaa dembigu galay inay ka weyn tahay dembigu xasan sheekh galayo Een, bilcagsi toban luul iyo toban gabdhoodoo la gubay iyo toban bansiin lagu shubay iyo ummad bansiin lagu shubay buu xasan sheekh sameeyey xamsena sidaasi leeg ummadan buu baasiin ku shubay oo shaqadoodii iyo badbaadintoodii iyo dowladnimadooda curyaamiyey aadan madoobe sidaasi leeg buu sameeyey wadamada shisheeye waxay lacagta bixinaya hadda dhammaan nin walba lacagtiis dib u haysta sababto waxaa la arkay xasan sheekh inuuna qarannimo u shaqaynaynin nin lacag boobaya inuu yahay nin damac gaaban inuu yahay ninkaa damaca gaabanna cid lacago badan oo ummadeed uu soo talagelaysa ma laha haddii lacag la siiyana waxay noqonaysaa milyuun yaroo loogu talagalay laaluushii isaga in lagu sasaba keliya xasan sheekhna hadda nairobi magaalada keliya ee dhuusamareeb buu awal tegi jiray laakiin hadda dhuusamareeb nairobi baa bedeshay damaciisii wuxuu ku soo dhammaatay nairobi iyo kambala iyo iyo daarusalaam moolalkii nairobi madaxweynihii kenya baa magaaladiisii iyo qurxintii caasimadiisii lagu sameeyey aan tegaynin oon xari ka jiraynin laakiin waxaa tegaya xasan sheekh baa tegaya oo een, lacagtii soomaaliyeed baa intaan muqdisho ka qaadnay oo shacabkii muqdisho shaqo u abuuri weynay yaa waxaan u samaynay boqolaal gabdhood oo kenyaata iyo boqolaal wiil oo kenyaata ayaan shaqo ugu samaynay waddankoodii ee nairobi hadday ammaan tahay iyo hadday sharaf tahayba xasan sheekh waa habbi waa ku faraxsan yahay halka ay ahayd boqolaalkaa shaqo ee dibadda loo qaaday ee lacagta soomaaliya lagu qaaday kalsoonideedii inuu magaalada muqdisho ka sameeyo oo dabaqyadaa isdul saaran magaalada muqdisho waa lacagtii qaranka soomaaliyeed ama laga xaday ama laga dhacay eh ama ganacsata soomaaliya xataa hadday leeyihiin in magaalada muqdisho lagu sameeyo lacagtii iyo caqligii oo dhan waxaa loo qaadayaa nairobi iyo tanzania iyo uganda madaxweynahana waxaa maqlayaba xitaa waxaa guryo laga siinayaa nairobi iyo dhulka kenya si uu maaragtay lacagta soomaaliya bangiyadeeda lagala baxay ama wadadu ma- waddamada qaarkood shirkadaha percentage-kii la dul saartay in waddamo kale lagu maalgeliyo lagu qurxiyo guryo mutuleela oo casri ah oo yutuubarada afrikaanka oo dhan ay u yimaadaan nairobi way qurux badnaatay lacagti waayo lacagtii soomaaliya ee magaalada muqdisho lahayd ayaa lasoo qaaday oo waxaa la keenay nairobi marka xasan sheekhow damacaagii eh, shakhsigaayd iska dhaadhicisay eh, meelna kuma geynaya ceeb buu ku geynaya dembi buu ku geynaya cadaabna wuu ku geynaya waxaan u gudbaynaa danaha shisheeye danaha shisheeye waxaan ognahay in waddanka soomaaliyeed waddamo badan ay dana kale yihiin khayraadka ceegaaga bad hadday noqoto iyo beri hadday noqotoba inuu soomaaliya aad u badan yahay runtii waddankaas soomaaliyeed khayraadkaa ceegaaga aad baa loo danaynayaa wadamo badan baa danaynaya wadamo badan baa waxay rabaan inay ka sameeyaan soomaaliya dowladda iyo ku leeyihiin ma aha dowlad soomaaliya leedahay dowladay iyo ku leeyihiin wadamo badan baa ciidamo soomaaliyeed qoranaya tababaranaya een, xeryo ciidameed samaysanaya saldhigyo samaysanaya bada samaysanaya wadamadaasoo raba inay soomaaliya qaflad ku qabsadaan qaflad ku qabsadaan waxaa heshiisyadaa saxiixaya xasan sheekh iyo wasiiradiisa iyo kuwa maamul goboleedyada ah wadamadaas hal maalin ba waxaa la arki doona maalinka dambe soomaali oo la wada xukumo oo ciidamo calooshoo shaqaystayaala oo la tababartay oo meel walba la dhigay oo maamul goboleed walba la dhigay lagu waabariisto wadamada iyaga ma masaalix iyo dan soomaaliyeed iyo horumar dad dan soomaaliyeed bay wadaan absolute ma wadaan ma wadaan waxay wadaan dana guracan oo soomaaliya lidi ku ah marar badanna wadamada qaarkood iyagu afcad bayba ku sheegeen waxay dhaheen soomaaliya waxaan ku daraynaa eh, geeska afrikaya weyn hal wadana wax nooc- damacyo noocaasoo waalan ayaba wataanba waxa waxaa fududaynayana waa dayacaadda dowladdii soomaaliyeed ee ee ra-iisul wasaarihii loo doortay oon shaqadiisa qabanayn madaxweynihii oon shaqadiisa qabanayn ra-iisul baarlamaankii oon shaqadiisa qabanayn kuwii maamul goboleedyada oo ka daran laftigoodu oon waxba qabanayna runtii waxaa la gaaray heer carruurtii soomaaliyeed ee wax baranaysay dugsiyada sare looga dhaadhiciyo een, barwaaqa taala yurub iyo maraykan ee soo baxa lacag la-aan intii lagu qaado carruurtii oo tiidho laga bixiyo oo dhulka la mariyo la geeyo waddanka soomaaliyeed waxaa laga firaaqaynayaa dhammaan dhallinyartii iyo dadkii u soo kici lahaa ee ku noolaan lahaa ee khayraadkoodii ka faa'iidaysan lahaa waddanka soomaaliyeedna maalin dhow inuu firaaqa noqdo baa laga yaabaa firaaqadaasna waxaa sabab u ah xamza xasan sheekh iyo aadan madoobaba iyo dadka la mid ah yaa- yaa sabab u ah kuwaasoo dhiirigelinaya dalku in laga baaba'o dad shisheeya maalin dhow xasan sheekh iyo xamse waxay is arki doonaan iyagoo shacabkoodu ay yihiin amxaaro iyo dhabuub sababtoo waddanka soomaaliyeed meel walba waxa ka shaqaynaya ee ku nool ee ku soo qaxaya waa dhabuub amxaaro iyo qowmiyadaha etoobiya ee tirada badan iyo kenyaati weeyaan halka dhalintii soomaaliyeedna basas intii laga buuxiyo saxaraha liibiya qaarkood ku dhimanayaan gabdhihii soomaaliyeed ee saqiirada inna halkaa lagu kufsanayo oo qaarkood wecelo ku dhalaan qaarkood ku dhintaan oo ku dhiigbaxaan waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha joogtana lacag baada looga qaadanayo een xasan sheekh iyo xamsena halkaa iska ciyaarayaan maalin walba iyakoo qoslaya intay si fiican u soo labistaan oo dharka ugu qurux badnaa ay kasoo gataan maaragtay een guryaha moodeelka ee adduunka ay maaragtay maalin walba ay- kaanaba in adduunku wax walba barwaaqayaa ay nairobi dhex wareegaan iyagoo wadankii soomaaliyeed oo dhan iska soo xiray jaaliyadda tanzaniyaan maanta la kulmay masaajid tanzania ku yaalaan ku tukaday mool ku yaala tanzania oo soomaali leedahay war moolkii soomaaliya muqdisho aawey war moolkii kismaayo aawey war iskuulkii kismaayo aawey war kii aawey een muqdisho war kii baydhabo aawey kuwaasaa laguu doortay laguma dooro nairobi guryaheeda iyo barwaaqaynteeda qurxinteeda nairobi waxaa iskale dadka u dhashay ee xukuma ee dowladda u ah ee maamulka ahba ku faanaya moolka oo xasan sheekh furayay haddaad eegto gabadh walboo shaaha geynaysa iyo gabadh walboo cuntada karinaysa iyo gabadh walboo wax nadiifinaysa waa gabarh kenyaati ah lacag doolar bay qaadanaysaa doolarku waxa dhiibayana waa rag soomaaliyeed weeyaan meesha shacabkii muqdisho ay gaajaysan yihiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaag dowlad diini ah oo loogu magac daray sheekh maxamed duryadeen ayaa loo qabtay macalimiinta iskuullada iyo madaarista degmada ceelcadeh ee gobolka gado dowrada ayaa socotay muddo laba maalin ah waxaana dowrada garab socday kulan looga hadlayey horumarinta waxbarashada jiilka soo koraya xafladda dowrada lagu soo gabagabeeyey waxaa ka hadlay naqiib ibraahim maxamed cegaal gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada gado بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الله سبحانه وتعالى بان مهد علينا نعمة ونسيه وفرض بدن وعدي لدمعين للتري وكو يلا ولا دان لسوكو بكريم بان مهد علينا الله سبحانه وتعالى عفسيسنا وإسو دردار مينا سيدي علمدي هربا مارتي ينوو توجيهيا kelimada koowaad waa baraarujin aan leeyahay ilaahi subxaana watacaala khayr ha idin siiya ummadda yaryarka oo jiilka oo soo kacay ood gacanta ku haysaan mucalimiinay ilaahi subxaana watacaala ha idiin fuudeeyo kuwii dalka anfaco dadkan anfaca ilaahi subxaana watacaala ha ka dhigo dadaalka aad haysaan oo ilaahi subxaana watacaala ummaddiisa aad maaragtay mas-uulka idinkaga dhigay oo eh, maktabkii eh, maaragtay waxbarashada oo aad gacanta ugu haysaanna ilaahi subxaana watacaala ha idinku hanuuniyo waddada ugu khayr badanna ilaahi subxaana watacaala ha idin mariyo ee dadka dad muslimiin hadday yihiin waxaa muhiima inay dhinac walbaba ka dhisan yihiin xagga maaragtay jiilka yaraa jiilka dhexe jiilka waayeelka ah culimmadoodii caamadoodii dumarkoodii dadku hadday israacaan oo ujoodkooda iyo hadafkooda diineed iyo dhaqanka islaamka oo asalka ay fahmaan ummaddaasi way hagaagtay laakiin intii xoogaa dadka ay wax ka khaldan yihiin oo jiilba uu dhinac u shaqaynhayo waxaa weeye waa dhibaato unbaa weli taagan cudurkiina weli maha insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay dadka aad gacanta ku haysaan dad sunno fiican looga dayda ilaahi subxaana watacaala ha ka dhigo xag akhlaaqiyan labis ee aqoon waxbarasho dhinac walbaba ilaahi subxaana watacaala dhinacaas maaragtay waxaan leenahay ha idin fuudeeyo jiilka aad gacanta ku haysaan haddii uu maaragtay bedelmo qaryada iyo deegaanka aad maaragtay ardadeeda iyo carruurteed gacanta ku haysaan wax badan baa iska bedeli doono marka ammaanadaas aad hadda aad kabiri maarata cashirada ku qaadanayseen fahamkeediina maarata horena aad u haysateen waxaan leenahay guta waajibkaas diiniga oo idin saaran ammaanadaas aad u ballanqaadeen ilaahi subxaana watacaala maaragtay oga baqa Ee, intaas waa maaragtay towjihaad inta labaadna waa duco ilaahi subxaana watacaala ha idiin fududeeyo ilaahina waxaa weeye xilkaas iyo mas-uuliyaddaas ha idinku ceeb asturo jiil fiicanna allah subxaana watacaala idinka ka keeno jazaakum allahu alkhayr wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa naqiib ibraahim maxamed cegaal gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada islaamiga ah ee gado macalimiinta dowladda loo soo xiray ayaa ka hadlay waxyaabaha dowladda ay ku qaateen insha allahu tacaala dowladu waxay noo socotay maalmo allah subxaana wa tacaala baana ku mahadsan si wanaagsan bay noogu bilaabatay allah subxaana wa tacaala awalan u mahadcelinaynaa aakhirna tan u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala dowlada waxaan ku qaadanay culum kala duwan oo faa'iido badan Eh, sidoo kale insha allahu tacaala waxaan u mahadcelinaynaa macalimiintii juhdiga bixisay iyo dadaalka oo cashiradaasi muddada socday insha allahu tacaala sida wanaagsan noogu soo gudbiyey waan u mahadcelinaynaa insha allah dowlada magaceedana waa sheekhi weynaa ee shahiiday allah ka aqbala subxaana wa tacaala sheekh maxamed ulyadayn shicaarkeeduna waa ata'diib qabla tacliim shicaarkanagu kaas wey insha allahu tacaala ilahina waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala mujtamaca muslimiinta dhammaantood inuu garansiiyo waxa weeyaan badbaadinta jiilkooda soo korayo maxaa yeelay jiilku waa mustaqbalka bidhaamaya wey marka qof kastoo muslima insha allahu tacaala waxaan ku dhiirigelinaynaa inay badbaadiyaan ummadeena yarta oo soo korayso juhdina ay ku bixiyaan insha allah waxaan kaloo si gaara ugu mahadcelinaynaa insha allahu tacaala maktab tarbiya watacliim oo asaga noo suurtageliyay insha allahu tacaala inaan dowladaas qaadano waan u mahadcelinaynaa insha allahu tacaala waxaan kaloo insha allahu tacaala u mahadcelinaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay ee xiritaanka dowlada waana ku mahadsan yihin insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي بام هذا سكاله سبحانه وتعالى سوكان كان أيضا قلب جماعات هاي مجلس كان خير كبدن ختم كدورة آد وانا سنة لولا ما نسعد دورة معلمين بحسين خير الله سيو معامل كسوء قاسمين الله بركيو ee guud ahaan walaayada iyo heer degmaya heer oo kasoo qayb qaatan ayagana allaha jaseeye khayr ku jaseeye xaqiiqatan markaad fiiriso se culammada iyo maktabka usoo xusheen mawaadii macalimiinta yani lagu tawjiihinayay ayagana inay usoo gudbiyaan jiilka dambe ilaa toddoba maado oo markaad fiiriso mid walba ciwaankeeda is leedahay midaan baa keligeed ku filnayd ayay meesha lagu qaatay maadada koowaad oo la qaatay almucalim wa kayfiyatu adaa'ihi lilcilmi mucalimka iyo qaabka uu gudanayo risaalada ama cilmiga uu dadka baraayo kitaab dhan oo aad u qiimo badan buu ahaa oo lagu qaatay intii dowladda socotay kitaabka labaad ama mawduuca labaad oo ay dowladda ay tanaawushay ama la qaatay waxaa ka mid ahaa fanu tacaamul maca annaas maadaama waxa wax la baraayo oo la raacaya ay dad yihiin oon geel meesha lagu raacayn maadadaasna waxay ka hadlaysay qaabka loola tacaamulo dadka wax la baraayo iyo dadka ay ka imaanayaan iyo dadkay ku dhex nool yihiin oo kale iyo hataa macalimiinta dhexdoodii hadday maamul yihiin hadday macalimiin yihiin hadday arday yihiin hadday bulshadii la nool yihiin qaabkii tacaamulkii iyo laiskula wax baran lahaa ama laiskula noolaan lahaa ba idan aad u qaadato mawduuc weyn buna mawduuca saddexaad oo dowladda ay tanaawashay waxaa ka mid ahaa idaaratul waqti waktiga saa ognahayba madaarista iyo wax walba xayaatadoo dhan hadee wakti kama soo harto waktiga unbaa noloshoo dhan waktigaada iyo idaaradaada iyo saacaadkaas labaatan iyo arbac ishrinka saaca ayaa lagu dhex shaqaynaya qaabka marka macalimiinta ay waktigooda u idaarayn lahaayeen qaabkaas oo waktiga ku saabsan waktiga la gelayo waktiga la xiraayo fatrada fatrooyinka waxaa iyadana aad u tanaawashay mawduuc muhiim jiddan ah oo asana idaaratul waqti aa lagu qaatay waxyaalaha la kaloo la qaatay maado kaloo caqiidada ku saabsanayd mas'alatu alasmaa'i walaxkaam maadaama dadka muslimiin yihiin mas'aladaas oo ku saabsan asmaada iyo axkaamta ka dhalanayso asmaada loo jeedana asmaa diinta maalan haddii lagu yihahdo mu'min xugun baa ka rartimayo haddii lagu yihahdo kaafir xugun baa ka rartimayo haddii la yihahdo mataqana faasiq haddii la yihahdo ma- ee, mujrim ereyadaas iyo axkaamta ka laazimayso oo markaad muslim lagu yihahdo xugun baad qaadanaysa dhiigaada iyo xoolahaada inay xaaraan yihiin marka lagu yihahdo gaal xarbi oo kale haddana wax ka rartimayo oo kale inaad shareecada ku banaysay mawduuc aad u weyn mawduuca saddexaad oo ay tanaawashay waxaa ka mid ah oo kale kitaab laga soo aruuriyey culamada khayrlaha siiya mulakhas fi lqaswi alfikri atacliimi oo kale dadku si fara badan baa loogu soo duulay duulaanka qoriga besa maaha waxaa ka daran duulaanka maskaxiya inta lagu soo duulay ama xagga manhaajta ama xagga mataqaanaa caqli ahaan fikir ahaan ummadda loo qabso bal ummadda in la ogaado waxaan qaswatu fikri wax fara badan oo xun baa sida lagu aqrin lagu aqrin oo kale waxaad moodaysaa inay fiican yihiin oo kale. bal in lagu baraarugo yacni asaaliibta iyo wasaaisha ay u isticmaalaan hay-adkaas mataqaana tansiiriga ama waxay tabshira ku magacaabaan ama isticmaariga iyo mataqaana waxaas baa iyadna aad looga hadlay oo qaybta weliba cilmiga qaabilsan iyo siday macalimiinta iyo culummada uga digtoonaan lahaayeen dadkan uga tawjiin lahaayeen mawduucaasna qaswatu fikra looga hadlay mawduuca lixaad oo aad looga hadlay asna wuxuu ahaa yacni daardaaran ah utruk atharan qabla raxilo inaad wax ka tagto somali waxay dhihi jirto oo kale waari maysa war hakaar oo kale yacni xayaatadan waa maalmo waa yaa intaad nooshahay inaad wax ka tagto kolba waa la raranaya meeshan geedi baan ku nahay kulligan sa- waxaan nahay musaafiriin baan nahay oo safar baan nahay oo in la sahay qaato wax khayra ka haran qofka hadduu dhinto wixii aad ka tagtay unbaa la hataya weliga ku daba socon haddaad khayr ka tagto khayrkii waa lasii kala dhaxlay waa sii soconay in marka tawjiihaadka dhalinyarada la siinayo tacliimta la barayo cilmigii oo nabiga caleyhi salatu salaam lahaa idaa maata imraadin inqadaca camalu ilaa bithalaath waxaa ka mid ah cilmu naaficun yuntafacu bihi tii ayadan aad ka tagtid maadaamaad macalin tahay maadaamaad mud- yacni aad tahay mudaris ama aad murabbi tahay inaad ka tagto wax macno leh intaadna raaran oo ummadda jilka uga tagto gaarsiy risaale khaalidaad midda lagu soo gabagabay ugu dambaysa oo kale toddobaad ammaanado kale mawduuc muhiim jiddan ah oo waxaan lahayoo dhan haddaad haddaad waalid tahay iyo haddaad mataqaanaa maktab tacliim tarbiya haddaad macalim tahay ilaa midka hoose midka ugu hooseeyo waxa lagu dhibo dhan waa un ammaano ammaanadaad bir ka maalin waa la iskula xisaabtamay ilahay hortiisa lagu xisaabtamay bulshada horteena waa lagu xisaabtamay si amaanadaas loo gudan lahaa ayadoo ilaahay loo kaalmaysanaya subxana wa tacala khalaas iyo niyad wanaagsan la raacayo mawduucaas ayaa lagu soo khatimay yacni si dowladda loo sheegay magaceedana sheekh maxamed alduliyeyn oo nin khayr badan ahaa macallin hore u ahaan jiray oo reer gaaris ah mar labaad waxaan u mahad celinayna culimmadii ka qayb qaadatay iyo mataqaana xafiiskii soo taqaana soo agaasimay annagana ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baranay hanugu anfaco misaajidka xasanaadkana allah noogu daro asalaamullahi calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galo sheekh luqmaan abu anas ayaa kelimad ka jeediya dowladda الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنا أولا إلهي ومهد إسكال سبحانه وتعالى إلهي جنوس ورقلي كلنك كان maanta ay isura fadhiyaan culammadii qaryadatan culammada ka ahaa macallimiinta ka ahaa maamulayaasha ka ahaa iyo waxaa weeyaan maktab atarba wa tacliim oo soo abaabuliyey xafladda maanta aan u fadhino waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waan ku faraxsannahay culammada horta nala fadhiso awalan nafteyda iyo nafteena waxaan udodaama ilaahi subxaanahu wa tacaala cabsidiisu waxaa meesha fadhiyay waa culummo macallimiin ah maamulayaal ah ummaddii horseed u ah waxayna daliil u tahay waxaan maanta wadno oo annaga maanta camalka jihaadkeen odayaal idinku nahay iyo adinkiio culummo ah inay wax naga dhexeeyaan waxa naga dhexeeyana ay tahay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sidii ummadda lagu gaarsiin lahaa camalka aan wadno awalan inuu ikhlaas naga noqdo camal aan ikhlaas ahayn ilaahi subxaana wa tacaala aqbali maayo leanna wax baan wadnaa ummadaan rabnaa inaan wax gaarsiino waxaana la ka qaadanaya waa risaalo waa ammaano waxa weeye in nala ka helo waxaa la yidhaahdo ikhlaas camalkeena ilaahay subxaana wa tacaala inan u barax tirno ilahay dartii aan ka yeelno subxaana wa tacaala qodobka labaad ee culammada u daarmaya waxay tahay ashacuur bilmas-uuliya ummad baa noola dhibi soo maa macallimiin baan nahay maamulayaal aan nahay madarasooyinaan joognaa iskuulaad baa la joogaa wax baa la maamuli caruur baa noola dhiibtay mas-uuliyaddaas marka waa in la dareemo culayska ay leedahay maxaa yeelay ninka macallinka ah yacni siduu u dhoqdo ardaygiisana noqdaa macallinka hadduu yahay macallin toosan shucuurtiisa mas-uuliyadda dareemaya wanaagga ay leedahay ta'hiir ay yeelanaysaa waxaanu leenahay marka waa inaan mas-uuliyadda dareenno qodobka saddexaad ee aan dadaarmayn ikhwaane waxay tahay xusnulkhuluq dabeecad wanaagsan inaan waxaa weeyaan la nimaadno ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wa innaka lacalaa he khuluqin cadiim saas awgeed marka waa inaan dabeecaddeenno aanu dabeecaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan raadino siiradaan ka helaynaa kitaabka qur-aankaan ka helaynaa waxaa weeyaan inaan halkaas ayada wax ka raadino waan dadaarmaynaa qodobka afaraad oon dadaarmayna ikhwaane waxay tahay al-ihtimaam bitacliim asharciya inaan waxaa weeyaan culayska isugu goyno tacliimta sharci waad wadaan macnaha tacliimta laakiin waa tii sharciga ahayd ihtimaam ina siino maxaa yeelay ummaddu waxay ku ammaanaato oy sharaf ku yeelato waa cilmiga sharciga ah asagaasaa sharaf ah qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala akhrintiisa waad aragtay markaad akhrinayso qur-aanka ama axad kale waxa weeyaan oo akrinayo yacni shucuur iyo dareen aa ku gelayso saas maaha qur-aankaas marka waxaa weeyaan iyo wixii raaco hadday tahay xadiis hadday tahay siiro culumta anwaacdeeda kala duwan waa inaan xooga saarno inta kale way iska imaanaysaa ikhwaanay haddii intaa nala ka helo maadaama aan waxa maamulayna ay yihiin dad bili aadan ah oo noola dhiibay oo noola ku aaminay oo nahay maamulayaal iyo macallimiin aan isugu jirnay waa inaan ka fikirno waxa ugu horeeyo ah lebiskooda kooda xijaabka ah anwaacdooda kala duwan in la hagaajiyo saas aageed marka waxaan culammadu dadaarmaynaa in waxa weeyaan dadkaas noola ku aaminay oo ardada ah oo waxa weeyaan maanta gacanta aan ku hayno waxa koowaad oon ka fikirayna inay noqoto dharkooda ay wataan hadday tahay xijaabkii iyo hadday tahay sarwaal inta waa dadaarmaynaa waxaa kaloo dadaarmaynaa ikhwaani maanta waxa weeyaan loolan baa jiro loolanka maanta jiro waxaa loo loolamayo waa jiilka maanta aada gacanta ku haysaan dad waxay doonayaan inay gaalaysiiyaan oo waxaa weeyaan ay ku shugaa ay ku shubaan waxaa loo yaqaana dimuqraadiyad iyo diin la-aan dadna waxay doonayaan inay qaataan waxaad maanta siinaysaan oo ah inay ilmaha ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aan ku tababarno ay dhahaan quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu in arrinkaas waxaa weeyaan laba laabtaan bay maanta waxaa weye adinka aad halgamaysaan laakiin dagaal kale ayaa dhinaca kale ka furno oo ah ha dhihino loolankaas waa badan yahay diin la-aanta waa badan tahay in marka hadafkeena koowaad ou noqdo jiilka maanta aan hayna saan ku badbaadi laheen waadna aragteenoo ikhwaani waxaad arkaysaan weliba meelaha waxaa weeyaan maanta maamulada islaamiga aysan ka jirin ilmo hooyo iyo aabbae dhaleen madaarisa ka baxay iskuulaad dhigtay diinta ilaahay la baray maca daalika haddana maanta isdabagediyey sababta maxay tahay yacni dhaqankiia ka hallaabay maantana waxaad arkaysaa meelo badan ilaahi subxaanah wa tacaala dadka diintiisa markay qaateen way cisoobeen culammada marka waxaan u dardaarmaynaa jiilka maanta waxaa weeyaa nalaku aaminay oo aan gacanta ku hayno inay noqdaan jiil naga dhaxlo ammaanadii shalay aan qaadnay culummaad tihiin culummada waxay qaadeen dhaxal bay soo qaadeen maanta waxay risaalahaad wadeen oo waxaa weeya nabi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam maanta dushiina ay saaran tahay culummaad tihiin ilaahay baa idiin nasiibay maanta inaad ummadda macallimiin u noqotaan raggiinaan oo kale dad ma wada helaan maanta marka waxaa weyaan taariikhda way qormaysaa waxaanu leenahay jiilka kan ee maanta ilaahay subxaana wa tacaala adinka gacanta idiin geliyey waa in laga helo dariiqii loogu talagalay ee ahaa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ah dhaqankooda in laga helo waan dardaarmaynaa insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dee xafladda ammaan waxaa ugu filan sheikha loogu magac daray sheekh dulyadeyn ilaahi subxaana wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo culammadii intaas waxaa weeyaan sabraysan waxaan idin leenahay ilahi subxaana wa tacaala miisaankeena xasinaadka idin saaro intii aada fadhiseen aad cilmiga qaadinayseen culammadii waxaa weeyaan juhdiga bixiseen ilahi subxaana wa tacala ha barakeeyo dadkii kale waxaa weeyaan kasoo qayb galeen waxaan loo leenahay jazaakum allahu khayran idin leenahay insha allahu tacaala dowladeena inoo soo socotay muddada hadda aanu sheegnay maanta intaasay noogu xirmaysaa ilahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisaynaynaa waxa aan wadnay inuu ilahay ikhlaas nooga dhigay subxaana insha allahu tacaala intaasaan kusoo xiranaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas intaas ayaan kusoo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم